bismillaahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subax ee reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada saaka wararkeena aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah wasiirka caafimaadka soomaaliya oo shaacisay in toddobiyolabaatanka bishan ay bilaabin doonaan socdaal qiimeyn ah oo lagu tegayo maamul goboleedyada dalka ciidanka amniga qaranka oo howlgal ay ka fuliyeen degmada wadajir ku toogtay laba ka mid ah dhagarqabayaasha al-shabaab oo qof shacab ah ku dilay degmadaasi tartamayaasha degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe oo u gudbay wareegga labaad ee tartan cilmiyeedka warbaahinta qaranka talada hay-adaha caafimaadka iyo dowladda norway ay bixinaysa ee cudurka coronavirus oo haatan u muuqda in soomaalidu ay fahmeen oo ay qaateen qofkii saddexaad oo ku dhaco cudurka covid sagaal iyo toban oo soomaali ah oo lagu aasayo gobolka washington ee dalka maraykanka baraadkayga caalamka warkana subax saaka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah gobollo badan oo ka mid ah waddanka maraykanka oo bilaabay amarada bandowga
waa cudur safmareen ah oo kusii faafaya caalamka oo dhan haddaba muwaadin qaado fariimaha caafimaad ee kaaga imaanaya wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta soomaaliyeed muwaadin si looga fogaado in cudurkani uu ku faafo bulshada iyo guud ahaan dalka fadlan ilaali nadaafadda iyo caafimaadkaaga caafimaadkaagu waxa uu ku jiraa inaad is ilaaliso
mar kale subax wanaagsan waa toddobiyolabaatanka bisha afraad ee abriil labada kun iyo labaatanka intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkeena subax saaka ugu waaweynaa kusoo dhawaada dhegeystayaal warkaasi oo faahfaahsan wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya ayaa shaacisay in toddobiyolabaatanka bishan ay bilaabi doonaan socdaal qiimeyn ah oo lagu tegayo dowlad goboleedyada dalka iyadoo dhanka kale wasaaraddu ay sheegtay in kiisas cusub laga helay cudurka coronavirus naciim cabdi saciid ayaa faahfaahinta warkan inoo haysa wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalk ee soomaaliya doctor yosef uusiya abikar nuur ayaa ku dhawaaqday tirada xaaladaha cusub ee covid ee soomaaliya xaaladaha cusub ee covid saacadihii ugu dambeeya xaaladaha cusub ee covid saaca ee ugu dambeeyey ayaa guud ahaan waxay marayaan afartan iyo lix ruux halka gobolka banaadir ay ku dhowaada koob iyo afartan ruux laga helay cudurka deegaanada puntland sidoo kale waxaa laga helay shan ka mid ah dadkaasi qaba xanuunka wasaaradda caafimaadka ayaa tilmaantay in muhiim ay tahay in bulshada soomaaliyeed ay raacaan tilmaamaha ay bixinayso wasaaradda caafimaadka sidoo kale wasaaradda caafimaadka ayaa bulshada soomaaliyeed la wadaagtay in xalay magaalada muqdisho la keenay dad soomaaliyeed oo laga soo qaaday dalka turkiga wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in dadkaasi ay la soo xiriireen inta aan lasoo qaadin ka hor sidoo kaleeta dowladda soomaaliya ayaa waxay wadaa dadaallo ay doonayso in dadka soomaaliyeed ee ku sugan dalka sacuudiga laga soo qaadi lahaa dalkaasi wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa qorsheynaysa maanta oo xada toddobylabaatanka abriil sanadka labada kun iyo labaatanka in la bilaabo safaro ay iska kaashanayaan xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya wasaaradda caafimaadka iyo weliba hay-adaha dowladda iyo hay-adaha caafimaadka adduunka ee ku sugan gudaha dalka sidii safaro loogu sameyn lahaa guud ahaan gobolada dalka si loogu kuurgalo xaaladda caafimaad ee ka jirta
aada bay u mahadsan tahay wariyeyna naciime cabdi saciid ciidanka amniga qaranka ayaa howlgal ay fuliyeen degmada wadajir waxa ay ku toogteen laba ka mid a dhagarqabayaasha argagixisada al-shabaab kuwaas oo qof shacab ah ku dilay degmadaasi waryahayaga nuur saciid tahliil ayaa faahfaahinta warkan inoo haya
ciidanka booliiska soomaaliyeed oo kaashanaya maamulada degmooyinka dharkeenle iyo wadajir iyo sidoo kale shacabka labadaasi degmo ayaa u suura gashay in ay toogasho ku dilaan dhagarqabayaal ka tirsan kooxda argixisada al-shabaab oo ka koobnaa laba ruux kuwaasi oo dil u geystay qof shacab ah oo ku noolaa degmada dharkeenley dhagarqabayaashani ayaa dilka ay u geysteen qofka shacabka kadib waxaay isku dayeen inay baxsadaan hase haatee dadka shacabka ee ka agdhawaa goobta ayaa ciidanka amniga iyo maamulada degmooyinka wadajir iyo dharkeenley ku wargeliyey dhagarqabayaashani iyo halkii ay u baxsadeen iyadoo ugu dambeyn dabagal lagu sameeyey kadib ay ciidanka ammaanka u suura gashay in ay qaarajiyaan dhagarqabayaashani oo isku dayay inay baxsadaan maamulada degmooyinka wadajir iyo dharkeenle iyo saraakiisha amniga ayaa howlgalkaasi kadib goobta kormeer ku tegay waxaana warbaahinta halkaasi kula hadlay gudoomiyaha degmada wadajir ee gobolka banaadir mudane cabdiraxmaan maxamed macn cali oo ka warbixiyey qaabka uu howlgalkaasi u dhacay sidaad u jeedaanba maanta waxaa halkan la dhigay laba dhagarqabe oo ku toogtay si xaqdarro ah maalin ramadaan nin lagu magacaabo aboorey oo ganacsado ah oo shacab ah oo waxba galabsan nimankan caadaystay baabi'inta dadka islaamka ah ee soomaaliyeed ee waxba galabsan maanta waxaa laga waraabiyey waajibkoodii si- eh, waxaan uga mahad celinaynaa s- ciidamada booliska ah ee howlgalkaas qabtay iyo bulshada reer madiino oo si dhab ah ula shaqaysay waa uga mahad celinaa waxaana ilaahay uga baryaa eh, maskiinkii dhintay eh, in janatu firdows uga bishaareeyo oo ay dhagarqabayaashu dileen ahalkiisana waxaan leeyahay sabri iyo imaan allah idinka siiyo sidoo kale saraakiisha ciidamada iyo dhammaan ciidamada booliska soomaaliyeed shaqada ay wadaan hasii labalabaano waxa waaye cadowgan waa waa naflacaari Eh, waxay caadaysteen inay baabi'iyaan eh, horumarka soomaaliyeed iyo ma- dadka bulshada ah eh, nafaadkooda inay si xaqdarro ah eh, ay- ay ku bannaystaan inay dilaan Eh, waa uga mahad celinaynaa tallaabada ay maanta qaadeen eh, ciidamada iyo shacabka iyo dhammaan maamulada eh, wadajir iyo dharkeynley Eh, sidoo kale waxaan rabaa inaan baaq u diro madaxda qaranka iyo midda ee, heer gobol baaqaasoo ku aadan ee, saraakiisha ciidamada iyo dhammaan bulshada ee, kala shaqaynayso ka hortagga iyo ka dabatagga dadka ummadda soomaaliyeed gumaadaayo inay abaalmarinta ay mudan yihiin siiyaan mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u jeedinayaa baaqaas madaxda qaranka iyo mudda gobolka waxaana rajeynaya inay aqbali doonaan ayagana waxaan leeyahay shaqadiina si labalaabo eh, hadday ahaan lahaayeen ciidamada iyo hadday ahaan lahaayeen bulshada eh, sida dhab si dhab ah ula shaqeeya maanta iyo waqtiyadir lasoo dhaafayaba sida loo qaban lahay oo gacanta loogu dhigi lahay ayagoo nool ama ayagoo dhintayba eh, dadka ummadda soomaaliyeed gumaadayo waa ku mahadsantihiin shaqadana hala sii labalaabo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu nuur siciid taaliil warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
tartamayaasha degmada jiriba ee gobolka jubbada dhexe ayaa usoo gudbay wareega labaad ee tartan cilmiyeedka warbaahinta qaranka soomaaliya oo xalay ay kula tartameen degmada xamarweyne ee gobolka banaadir
tartan cilmiyeedka bisha ramadaan oo galay sanadkii sagaalaad oo ay qabanayso warbaahinta qaranka soomaaliya islamarkaana si toosa looga daawado telefishinka qaranka lagana dhagaysto redio muqdisho ayaa waxaa kulankii saddexaad oo ah wareegii koowaad ku tartamay tartamayaasha degmooyinka jilib iyo xamarweyne oo ka kala tirsan gobolada jubbada dhexe iyo banaadir waxaana barnaamijka sanadkii toddobaad oo xiriir ah taabagelinaya maamulka gobolka banaadir tartamayaasha labada degmo ee jirib iyo xamarweyne ayaa muujiyey tartan aad u adag islamarkaana ahaa mid xiise gaar ah xambaarsanaa iyagoo soo bandhigay aqoon iyo asluub wanaag tartamayaasha degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe ayaa ka jawaabay su-aalihii la weydiiyey afar ka mid ah halka saddex ka mid ahna ay qaldeen waxaana ay ka faa'iidaysteen laba su-aal oo soo hareermartay degmada xamarweyne dhanka kale tartamayaasha degmada xamarweyne ee gobolka banaadir ayaa dhankooda su-aalihii la weydiiyey waxa ay ka jawaabeen afar su-aal oo ka mid ah halka saddex su-aalna ay qaldeen waxaana ay ka faa'iidaysteen laba su-aal oo soo hareermartay tartamayaasha degmada jiliba sidaasi darteed ayuu tartanku noqday barbardhac waxaana lagu daray waqti dheeri ah tartamayaasha degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe ayaa usoo gudbay wareega labaad ee tartan cilmiyeedka warbaahinta qaranka sida uu ku dhawaaqayo guddiga tartanka min sideed su-aalood ayaa la weydiiyey labada degmo ee caawa tartamayay ee jilib iyo xamarweyne Eh, su-aalahaasi degmada jilib waxa ay si saxa uga jawaabeen su-aalihii la weydiiyey lix su-aalood oo ka mid ah iyadoo markaas waa shan su-aalood oo ka mid ah iyadoo saddex su-aalna ay si kafaa'idaysi u heleen lix iyo toban dhibcood ayay sidaa ku aruursatay tartamayaasha degmada jilib degmada xamarweyne su-aalihii la weydiiyey afar ka mid ayay si saxa uga jawaabeen laba su-aaloodna si kafaa'idaysi ah laba iyo toban dhibcood ayay halkaa ku heleen degmada jilib ayaa usoo gudubtay wareegga xiga
qofkii saddexaad ee uu ku dhaco xanuunka covid sagaal iyo toban oo soomaali ah ayaa lagu soo waramayaa in uu lagu aasayo gobolka washington ee dalka maraykanka cabdixakiin cabdi ismaaciil ayaa faahfaahinta warkan inooga soo diray maraykanka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا لله وإنا إليه راجعون إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بقدر أعظم الله أجركم وأحسن عزاكم ووافر لميتكم ولا ليال مانتا وحان كو آسني مقالة سيالة واشنطن إيه، قفكي صدحات أو دنتا عذركا كورونا فايروسكا إيه، runtii maanta waxaan aasnay maame jamiilo oo ahayd qof ee daaciyad ah oo dacwada aada iyo aada uga shaqaysa khayrka lagu lagu bartay magaalada iyo runtii jaaliyadda soomaalida ee north america oo macruuf ka dhex ahayd khayrkana lagu bartay E, toddobaad ka hor waxaa aasnay hooyadeed kaltuuma oo iyaduna ku dhimatay halkan E, runtii cudurkan oo dadka ka argagixiyey baan waxaan rabaa wax yar inaan walaalaha la wadaago laba dhinac marka la yidhaahdaba dhinac horta taxadarka in la qabaayo waa lagama maarmaan wax alla wixii dhakhaatiirtu ay yidhaahdaanna la qaato midda labaadna waxyaabaha wahmi ah oon jirin oo dadka loo sheego oo ah qofku markuu dhinto in la gubaayo ama in la tuuraayo ama inaan la arkaynin maamadan markay shalay dhimatay waxaa tawxiidka u qabtay caruurteedii markay dhimatay waa la waxaa lasoo saarayaa dhar baa lagu soo xirayaa qofka sidaad ogtiin balastig ah kadibna waa la keenay kadib waxaan sameynay salaadii janaa-isada ayaanu ku tukanay kadibna kafankii aad garanaysaan baan korka uga xirnay kadibna qabriga ayaan geynay oo waanu soo aasnay ilaahay xamdigii intaasoo dhan dariiqo wanaagsan oo la ogyahay baan kusoo wada samaynay dhaqitaanku hadduu suurageli waayana fardu kifaayo ahaaye hadday suurageli weydo dembigaasi ummadda isna wuu ka dhacayaa dadweynaha waxaan rabaa inaan idhaahdo taxadarka runtii ha lagu dadaalo ha la qabo khoofka badan iyo dee cabsidan ilaahay wuxuusan kuu qadarin qofuuna ku dhaafi mahayeena ha la iska yareeya insha allahu tacaala hana lala shaqeeyo qolyaha caafimaadka iyo wasaaradaha caafimaadka ha lala shaqeeyo maamadaana ilaahay subxaana wa tacaala naxariistiisa ha siiyo ilaahay subxaana wa tacaala dembi dhaaf ha siiyo bil rabadaan bay geeriyootay samadu ay furan tahay jannadu ay furan tahay naarta albaabadeedu xidhan yihiin ilaahay subxaana wa tacaala jannadiisa ha ku marti qaado ilaahayna subxaana wa tacaala qabriga rawda min riyaad ljanna ha uga dhigo cadaab qabrigana allah ka badbaadiyo jazaakum allahu khayr wbaaraka allahu fiikum wasalaamu calaykum wraxmat ullahi barakaatu إن الله وإنا إليه راجعون لا حول الله ولا قوة إلا بالله العظيم أنجو أه أردك مام جميلة جميلة عمر عبد الله سجاع أم هويو وحنا قدمت كل جينا هويو وحنا كل ذكر هويو وحد وحنا أنا خلبي إيمان كي يسوع وحاول وحنا مثلنا هاي إن كل جينا هويو نقدمتي إن شاء الله هويو وحتى هاي قف كل ما عذرك وحلا كورونا فايروس كده هاي قف سدحت
qofka saddexaad waaye marka ayeeyo waxay dhimatay last week sundaydii saarday dhimatay monday aa jognay hooyana xalay waxay dhimatay two alaf twenty b m maantana alxamdulilah waa jognay waalaheeda waxay jecel dhan waa soo baxeen alxamdulilah hooyo si fiicana jognay waxaa rabaa nii sheego hooyo kulley kulligeen waa naqaanaa inay qof qof ahayd qof maxal ahludiin ah qofka yaqaan inay kulligood ahludiin ahaayeen maxaa la waxay dhalatay 1962 july 6 waxay u dhalatay magaalada muqdisho ku dhalatay xamar jadiid waaqas anana waxaan ahay magacayga cali cabdiraxmaan cabdallah qorski waxaan ahay maama jamiila
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool gobolka washington ee dalka maraykanka islamarkaana ka taxsiinaya geerida ku timid maamo jamiila oo cudurka covid sagaal iyo toban ugu geeriyootay dalka maraykanka halkaa warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iminkana wararkii dibadda gobollo badan oo ka mid ah dalka maraykanka ayaa laga bilaabay inay qaataan amarada bandowga oo ay soo rogtay dowladda gudoomiyaasha ama hogaamiyaasha ayaa ka digaya in noloshu ay si dhaqsaa aysan kusoo laaban doonin haddii ay sii ahaato mid xayirnaata waxaana ay ka digayaan in meelaha qaarkood looga ilaaliyo fayraska corona si uusan ugu faafin gobollo badan oo ka mid ah dalka maraykanka jimcihii maraykanku waxa uu ku kordhay ama aada ugu kordhay dad fara badan oo hal maalin laga helay kiisas aada u fara badan laakiin heerka fayraska corona ee saa-id hoos ugu dhacay dalka maraykanka maalmihii ugu dambeeyey waxaana ka mid a meelaha uu aada hoos ugu dhacay new york xogtii ugu dambeysay ee axaddii ee maraykanka ayaa waxa ay sheegaysaa in dad fara badan laga helay cudurka coronavirus qobarada caafimaadka bulshada ayaa ka digaya in ay soo noqoshada xayiraadu ay sababi karto mawjad labaad oo ah cudurka coronavirus iyo go-aanka lagu joojinayo amarada qasabka ah waxaana ay imaaneysaa iyadoo in ka badan lix iyo labaatan milyan oo maraykan ahi ay raadinayaan wax ka difaaci kara shaqola-aanta iyadoo heerka shaqola-aantu ay sii gaarayso ilaa iyo lix iyo toban boqolkiiba warkii subax aad kala socoteen dhegeystayaal redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya saaka waa naga intaa warkaan warka xiga intaan ku kulmayno sidaas iyo nabadgelyo